asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee aynu dhinacyaha badan ku eegno innaga oo kolba waxa ay ku saabsan tahay falanqayna iyo ujeeddooyinkii ku ladhnaa isla eegna taasoo aynu hadba dhinac ka soo goosanno waa markaa inoo suurtagashe mideenan maantana waxaan ka soo qaadanaynaa sheekooyinkeennaas caalamiga ah qayb ka mid a waxaa la yidhi ama aan dhahaynaa haddii eebba idmahayo nin ayaa waxa uu ahaa nin ciro badan ciro badan ayuu lahaa maadaama uu ciro badan lahaa uuna xaas la-aan ahaa haddii waad og tahayo hawl baa u taalla oo nin ciradii ay muush noqotay ee xaas la-aanna ah dee gabdhuhu maaragtay aad iyo aad ayay uga didi oo kolleyba maaragtay aad maaragtay beerka horey kama siin hayaan waana wax ilaa iyo xawiya aadan soo jiray oo gabdhuhu dee wiil yaroo timi madow way iska rabaan odayaal fara badanoo haddaba meelaha ka imaada ama meelyowga ka imaada amaba waddanka jooga ama inaleel jooga ayaa markay rabaan inay gabarh maaragtay ay afartii afraha gooyaan ayay maaragtay iska madoobeystaan madaxa oo inta maaragtay intaa kurka meel la galaan iyo iyagoo hoogya ba iyo hoogya ba gabadha ku dhigaan waana qiso soo jirto oo maaragtay dee ciradaas gabdhuhu aad iyo aad uguma dhiiradaan oo nin weyn oday oo ciro leh bay guursatay inay kuwii kala dhahaan asxaabteeda ah ayay ka baqaysaa marka ninka odaygaa waxa uu sameeyey waa uu xiirtay madaxu wuxuu ka dhigay muluq weligiiba madaxiisa muluq unbuu ka dhigahay inta arkaysa isagoo madaxu muluq yahay oo afar beri meelahaas xiiran ayuu aroos galay markuu arooskii galay haddee afar beri nin xiirnaa caawana aroos galay beri ama beri dambe waad og tahay madaxiisa inuu ciin noqon oo bahasha cirada ahyad oo dhan ay madaxii ka soo bixi dee taas cidna ma diidano oo ciradii la arki si marka uu u farsameeyo hawshii iyada ahayd ayuu maaragtay yuu la yimid naqshad naqshadaasoo ah in berri aroorti gabadha wixii lagu qancin lahaa ayaa loo baahan yahay oo ay hawsha iyada kaga tanaasul lahayd habeenkii markii gurigii la galay oo fiid siq dhexa ay tahay ayuu madaxiyo minje iska duubay waa galgashay waa raftay wuu warfaaday sidii nin naftu hayso xagu ku dhacay xagu ku dhacay xagu ku dhacay xagu ku dhacay gabadhi alladadaan u yeedha nahu yeedhina kaale nahu yeedhina kaale maxaa dhacay laban waa mid labo laba un yay mid noqonaysaa buu yidhi waxaan caawa haye kaarkan haye madaxa iga haya caawa laba un yuu mid noqon haye waree labadu maxay mid tahay markaasuu yidhi in haddii ilaahay idmahayo aan dhimanhayo oo aan kow dhahayo iyo in madaxaygo cirada ka soo baxda timahoo dhan ay ciro isu bedelaan oo aroortii madaxayga wada ciro a la arko labadaa unbay mid noqoni bal adigu aamo oo dadka bal ha u yeedhin haddaan dhinto un dadka u yeedh markaasay tidhi allah ciro kaaga dhigo ilaahay kuma dilo oo ilaahay ciro ha kaaga dhigo ilaahay ciro ha kaaga dhigo sababtoo ah de qofku inuu dhinta iyo inuu ciro ka soo baxdo dee gabadha hadda la guursaday waxaa u roon in ninku ciro ka soo baxdaa u roon oo dhib kuma hayso laakiin hadduu dhinto gabadhii markuu habeenkii la aqalgalay hawobaaqaa ku dhacaysa marka ma rabto in durba ay geeri iyo asay iyo hoog iyo ba ay cagaha la gasho dee gabadhu ma rabto markaas waxay tihi iyadaa u ducaysa waxay tidhi ilaahay ciro ha kaaga dhigo ilaahayga weyn waxaan baryahayaa inuu ilaahay ciro kaaga dhigo saas ayuu aroortii waagu ku beriyey markuu waagu beryeyna haddii eebba idmahayo madaxiisii oo boosh cad ah ama wada ciro ah markaasay tidhi el war alxamdulilaysay tidhi ilaahay baa ciro kaaga dhigay ee marba haddii aadan dhimanin oo wixii uun ciro uu noqday dee alxamdulilayso waa alxamdulilah ninka odayga ahaana gabadhii sidaasuu ciradii ku liqsiiyey oo maaragtay sangelis iyadoo ah ayuu halkaa ka liqsiiyey mahmaahda maanta ee aynu ku soo qaadanayno xubinteenna murtida maanta idamka eb waxaa la yidhi kud ka guuro qanje u guur